bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa afarta bisha afraad sanadka laba kun saddex iyo toban kusoo dhowaada warka reediyo wardeer oo dhan dowladda jamhuuriyadda jabuuti ayaa dowladda soomaaliya waxay guddoonsiisay qalab milatari oo ay ka mid yihiin gaadiidka ciidamada qaada iyo kuwa kale xamuulka kuwaas oo munaasabad ka dhacday jamhuuriyadda jabuuti ay heshiisyo ku kala sixdeen sidoo kale halkaasi wasiirada gaashaandhigga labada dowladood jabuuti waxaa booqanaya hadda wardi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saacid iyadoo munaasabad ka dhacday xarunta ciidamada dalka jamhuuriyadda jabuuti sheekh cismaan loogu wareejiyey dowladda soomaaliya gaadiid gaaraya ilaayo konton gaadiid kuwaas isugu jira kuwa gaashaaman oo ciidamada qaada iyo kuwa kale xamuulka isla sidoo kale ciidamadu ay adeegsadaan wasiirka gaashaandhigga dalka jamhuuriyadda jabuuti xasan dharaar hufane waxa uu tilmaamay in tani qayb ay ka tahay dadaallo ay jamhuuriyadda jabuuti ku doonayso inay ku taageerto dowladda cusub ee soomaaliya sidii ay markaasi ciidamadeeda u dhisan lahayd wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaa ka mahad ceshay deeqdaasi la guddoonsiiyey waxaana jamhuuriyadda jabuuti ay sheegtay inay sii wadi doonto dadaalada ay ku taageerayso dowladda cusub ee soomaaliya iyo shacabkeeda intuba dadaraa soomaaliya ayaa safar waxa uu uga bilowday dalka jamhuuriyadda jabuuti isagoo sidoo kale rajaynayo in dhowaanahan uu boqdo dalal ay ka mid yihiin burundi etoobiya iyo kuwo kale kuwaasoo dhammaantooda ciidamo ay ka joogaan dalka soomaaliya danjiraha dowladda soomaaliya ee kenya u fadhiya maxamed cali nuur americo ayaa maanta waxa uu xafiiska madaxweynaha la doortay ee dalka kenya ku booqday uhuru kenyatta magaalada nairobi caasimadda dalka kenya halkaas oo dhambaal uu ka siday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalga soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kale uu guddoonsiiyey maxamed cali nuur ameerika warbaahinta la hadlay kadib kulankaasi labada dhinac ay yeesheen ayaa waxa uu sheegay in kulanka labada dhinac uu salka ku hayay sidii markaasi dowladda soomaaliya ay u muujin lahayd taageerada ay u hayso madaxweynaha la doortay kenya uhuru kenyatta islamar ahaantaasina ay dowladda soomaaliya kaga go-an tahay inay la shaqayso cid kasta oo kusoo baxda xilka madaxtinimo dalka kenya iyo dowladda cusub ee waddanka kenya cali americo waxa uu tilmaamay in dhambaal uu ka siday madaxweynaha soomaaliya uu markaasi ugu hambalyeynayo uhuru kenyatta uu gacanta ka saaray uhuru kenyatta lafahantiisa kaasoo isna ka mahad celshay dhambaalka ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha la doortay dalka kenya uhuru kenyatta oo dhowaan sidoo kale maxkamadda sare ee dalka kenya hogaamisay in doorashadiisu si xaqa oo cadaaladda ay u dhacday waxaa la dhaarin doonaa sagaalka bishan aynu ku guda jirno ee abril warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa reediyo wardheer wafdi wasiiro oo ka socda maamo goboleedka puntland soomaaliya ayaa gaaray magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose halkaas oo ay ka socdaan bashiir ay yeelanayaan ergo ka kala timid gobolada jubbooyinka iyo gado oo maamul lagu sameynayo goboladaasi kaasoo lagu magacaabayo jubbaland xubnaha wafdigaasi waxaa hogaaminaya wasiirka howlaha guud iyo guryeynta maamulka puntland soomaaliya daahir khaliif waxaana warbaahintu ugu sheegay gudaha magaalada kismaayo in socdaalkooda magaaladaasi uu salka ku hayo sidii ay u taageeri lahaayeen dadaalada ay dadka deegaanku wadaan ay ku doonayaan inay maamul ku samaystaan daahir khaliif waxa uu sheegay in puntland ay garab istaagnaan doonto dadka deegaanka iyo ergada si markaasi maamulkaasi uu u miro dhabo puntland hore waxay u sheegtay inay taageersan tahay maamulka gobolada jubbooyinka iyo gado ee shirkooda uga socdo magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose iyadoo laakiin dowladda dhexe ee soomaaliya ay arrinkaasi si weyn uga soo horjeedo ayna leedahay dowladda soomaaliya waxaa halkaa ka jira wax isdabamarin iyo in doorkii dowladda soomaaliya uu meesha ka maqan yahay islamar ahaantaasina shirkaasi aanu dhammayn mid maamul lagu sameynayo dadka deegaanka ee gobolada jubbooyinka iyo gadadega madaxweynaha maamulka khaatumeyseed of soomaaliya maxamed yuusuf jaamac indhasheel ayaa dhigax dhigay dhisme lagu ballaarinayo garoonka diyuuradaha ee degmada taleex kaasoo la yidhaahdo sayid maxamed cabdulla xasan ismaha xarunta cusub ayaa ka kooban laba howl oo weyn laba bakhaar xafiisyo masaajid iyo qayb kale oo asaasi u ah garoonka diwradaha sayid maxamed cabdulla xasan ee magaalada taleex garoonka diwradaha taleex oo diyaaraddii ugu horreysay ay ku degatay dabeeqadii laba kun labaiyo toban ayaan lahayn wax dhismo ah sida uu sheegay cabdiraxmaan cumar cali caweer oo ka mid ah ganacsatada degmada taleex kaasoo hadda soo dhoweeyey dhismaha cusub ee garoonkaasi lagu kordhinayo maamulka khaatumeysteed ayaa waxa uu doonayaa in sidoo kale ay deegaanadaasi ka sameeyaan korana u qaadaan xarumaha asaasiga dadku ay u baahan yihiin warkii oo ad ka dhegaysanayseen redio wardhada kheerta qiimaha ee qadarinta inaga mudan waa naga intaa